shan iyo tobanka agoost oo maantoo sabti ah ku beeganayaa lagu waday in magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kaasoo looga hadli lahaa nuuca ay noqon doonto doorashada dalku lagu wado inay ka dhacdo dhammaadka sanadkan iyo bilowga kan soo socda ee kulankaan oo ahaa mid xasaasi ah aadna loo sugayo furitaankiisa ayaa sida aan wararka ku helnay waxaa ku yimid dibudhac dhanka furitaanka ah weli magaalada ma gaarin wax wafuuda u ka kala socda madaxda dowladda kuwa maamul goboleedyada iyo dhammaan saamiilayda siyaasadda oo iyaga shirkan ku casuuman balse magaalada waxaa ka socda qabanqaabada furitaanka shirkaasi madaxdii ka qaybgeli lahayd shirkaasi qaarkood waxa ay ka maqan yihiin gudaha dalka sida madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi dini iyo axmed maxamed islaam labadaan maamul gudiyadii ay ku lahaayeen gudiga farsamada ee loo xil saaray kasoo talabixinta nuuca ay noqon doonto doorashada dalka lagu wado inay ka dhacdo ma imaan muqdisho oo ay maalmahanba ku shaqaynayeen guddiga intiisa kale weli ma cadda xilligoo furmaya shirkaas iyadoo beesha caalamka maalmahanba ay sheegaysa in aad u danaynayso waxaa ka soo bixi doona shirka dhuusamreeb saddex wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagle ayaa sheegay in dib u dhac uu ku yimid furitaanka shirka dhuusamreeb saddex balse aysan jirin wax baaqasho ah waa baaqda lama odhan karo laakiin furitaankiibaa dib u dhac waa la odhan karaa oo aan hadda aan isdhihi karo waxaasaa dhibulkeeda ma jiraan madaxdu waa casuuman tahay gogashuna waa fidsan tahay madaxweynaha iyaga oo maqnaana waa yimid madaxda iyo dadka halkaa inay ku kulmaan gogasha ufidsan tahay dhammaantoodba waxaanu ka haynaa inaan cidila haysana oran imaan maayo kol hadday sidaa tahana waxa weeyaan xagga farsamada cilada ah ayay ku salaysan tahay iyadoona wax iska dhamaanaya mar haddii shirka laisku imaanayo ay tahay anaguna waan isku diyaarin gogashuna si xariir laynoogu taan gaaro xilligeeda iyo qaabkeeda ayaa ayay gaari doontaa oo lasma dhihi karo mana dhowa mana fashilma hadii ilaha idmo mana hayno anaga waxaan haynaa gogolaan dhignay haddaan galmudug nahay madaxdii iyo dadka soomaalida gogosha udhignana cid hadda natiri imaanmayna ma jiro waxaa anaga galmudug ahaan nagaga aadan amniga iyo suuriyada iyo dejinta iyo soo dhaweynta gogosha iyadoo ay ahaato dadka kale ee madaxda kale haday ahaan lahayd heer federaal iyo hadii ahaan lahayd xubnaha ka ah federaalka intubana danaha laga hadlay waa dana la wadaleeyahay na golu lahayn shirkana ballantiisa waa laisla ogyahay inuu haddii la imaanayana xogta aan hayna waa intaas madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo ka hadlayay xaflad xalay ka dhacday dhuusamareeb ayaa sheegay in wafdigii ugu horreeyey shirkani ka qaybgelaya inay imaan doonaan maanta dhuusamareeb halka kuwa aan tegin maanta maalmaha soo socda ay gaari doonaan dhuusamareeb shan iyo tobanka bisha ogost in la isugu yimaado dhuusamareeb tri laguna gaaro ilaahay idankii sidaan rajaynayno go'aamadii iyo howlihiina hor yaallay oo soomaaliya ay sugaysay kuwii ku aadanaa ama ugu habboonaa in lagu gaaro ballankaas iyo gogoshii reer galmudug dhigeen waa sideedii oo ay ku beegan tahay shan iyo tobanka ogost waxaan rajaynaynaa wafuuddii ugu horraysay adaan oo aan soo dhowayno intii ay imaan doonaan wakhti gadaal ka imaan doonaan oo ay gadaal la soo qabsan doonaan oo aan soo dhowaynayno halkaana aan raba inaan ka idhaahdo dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas